shirka joogtada ah ee guddiga xakamaynta cudurka covid nteen ayaa waxaa shirguddoomiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaana diiradda lagu saaray xaaladihii u dambeeyey ee saameynta cudurka koronafirus qoraal kooban oo ka soo baxay kulankaasi ayaa lagu sheegay in lagu go-aamiyey in gargaar caafimaad oo dheeri ah si deg deg ah loola gaaro deegaanada dowlad goboleedyada dalka si loo daryeelo dadka uu soo ridanayo fayruskan sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda soomaaliya maxamuud cabduqaadir hilaal ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebookka waxa uu ku sheegay in dad badan oo cudurkaasi kusoo ritay gobolka gedo islamarkaana madaxda dowladda ay amartay in gargaar caafimaad lala gaaro annaga oo si dhow ula socnaa xaaladda shacabka ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka gedo kuwaasi oo lagu arkay xaalado ka mid ah covid nteen kuwo kalena looga shakisan yahay ayaan la wadaagnay madaxda qaranka waxayna amreen in la gaarsiiyo gargaar caafimaad sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiir hilaal cudurka covid nteen ayaa haatan sida muuqata kusii faafaya gobolada dalka soomaaliya waxaana maalin kasta laga diiwaangeliyaa kiisas aad u badan iyadoo labadii maalin ee u dambeysay kiisaska la diiwaangeliyey ee la shaaciyey ay ahaayeen kuwo tiradoodu ay badan tahay saacadihii u dambeeyey kiisaskii ugu badnaa waxaa laga diiwaan geliyey galmudug gaar ahaan magaalada cadaado ee gobolka galgaduud kadib markii boqol iyo toban qofood oo magaaladaasi looga baaray cudurka laga helay afartan iyo toddoba ka mid ah guud ahaan soomaaliya saacadihii u dambeeyey waxaa laga diiwaan geliyey siddeed iyo siddeetan kiis oo koronafirus ah tirada guud ee kiisaska cudurka koronafirus gudaha soomaaliya ayaa gaartay kun sagaal boqol toban iyo lix xaaladood saddex boqol labaatan iyo toddoba qofood ayaa ka bogsatay xanuunka halka inta la ogyahay toddobaatan iyo saddex kalena ay u geeriyoodeen